heshiiskan ay labadan dal ku gaareen magaalada ankara ee caasimadda turkiga ayay dowladda federaalk waxa ay turkiga ugu saxiixday in maraakiib iyo doonyo hor leh dalka keento si ay u xaaluufiyaan khayraadka badda soomaaliya tani ayaa daba socota heshiis hor leh ay wada gaareen labada dhinac kaas oo uu turkiga soomaaliya ugu soo diray markab ay ku sheegtay inuu sahminayo shidaal dowladda turkiga ayaa ka mid ah kuwa duulaanka ku jooga dalka islamarkaana boobka ku haya khayraadka ummadda soomaaliyeed waxaana xeebaha soomaaliya ka jooga maraakiib iyo doonyo xaalufinaya khayraadka ceegaagan baddeena soomaaliya si kastaba ha aatee xasan sheekh ayaa marka laga yimaado barakicinta iyo boobka hantiyadeed ee uu ku hayo bulshada ayaa dhanka kale waxaa isa soo taraya heshiisyada xaaraanta ah ee uu la gelayo shisheeyaha kusoo duulay dalka kaas oo uu uga iibinayo dhalinta iyo khayraadka ku jira badda iyo beriga dalka iyadoo mar sii horraysay heshiis uu ku iibinayo dumarka soomaaliyeed la galay sacuudiga qaybo ka mida badda casan ugu saxiixay abiy axmed magaalada ankara ee turkiga